فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a jawaasiis lagu dilay magaalada ceelcadde ee gobolka gado yay u shaqaynayeen jawaasiistaasi tiradooda waa imisa macluumaad ayaan idinkaga hayaa maxay tahay sababta loo dilo oo loo booba hantidooda ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika sababta labaad oo isleeyahay soomaalida u badisay waxaa weeye soomaalidu waa dad muslimiina waddankan ummadda deganna waa gaalo oo dadkan madowga dhibka geysanahaya waa gaalo waraysi faahfaahsan oo aan la yeelanay nin jooga dalka koonfur afrika ayaad barnaamijka ku maqlaysaan muddada barnaamijku u socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo magacii ka beddelay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud si aan u casriyeeno magacii magaalada waxaa madaxweynaha iga codsaday iyo mas-uuliyiin badan in aan ugu dhawaaqo magac kale oo la yidhaahdo samareeb magacaasi sidee looga falceliyey nuxurka iyo macnaha uu xambaarsan yahay magacaasi soomaali ahaan waa meel samihii reebtay oon saba ka jirin af soomaali intaan ka garanayo ama magacaas kuma taageersani arrimahaasi oo idil nacaa waa ka qayb barnaamijka dhuuxa intuu barnaamijka socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah beesha boqol hore ayaa suldaan guud ku duubatay deegaanka dalandoole ee wilaayada islaamiga ah baay iyo bakool iyo oo ujeedidiyo ete ini boqol hora hal mid nagad hal far nagad iyo oo maaragtay ka dadaalaya may lenaa khayr badan allaha siiyo may kale aan mahadnageey afar boqol horo dhammaantiyo khudbado laga jeediyey munaasabad loo qabtay suldaankaasi beesha ay duubatay ayaad barnaamijka ku dhagaysanaysaan wixii soo kordha ayaanan ka marnayn barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idila socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waxaanna ku horumari doonnaa xukun xadurridda ah ayaa ka dhacay magaalada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah gado afar qof oo basaasiin u kala ahaa maraykanka etoobiya iyo dowladda federaalka ah ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu toogtay fagaare ku yaala ceelcadde ee gobolkaasi gado goobta xukunka waxaa soo xaadiray dad badan oo magaalada ku nool qaadi ayaa riday xukunka kadibna rag ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa fuliyey xukunkaasi gobollada ay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin marar badan waxaa ka dhacay xukunno xadurriddo ah oo lagu fuliyey basaasiin u adeegayay shisheeyaha iyo la jirayaashooda tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan xukunkaasi waxaan ku soo gudbin doonnaa wararkeena nagu soo aadan biidni illaahi ilkariim فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dalka koonfur afrika waxaa ku nool dad badan oo soomaaliyeed qaarkood halkaabay ku ganacsadaan kuwo kalena qaxooti ayay ku yihiin waddankaasi oo wax shaqo ah kuma hayaan sidoo kale waddankaasi waxaa ku nool dad waxbarasho iyo caafimaad u tegay sanad kasta soomaali badan ayaa lagu dilaa dalka koonfur afrika hantidoodana waa lagu boobaa weliba dilalka ugu badan waxa ay dhacaan xilyadan oo kale dabayaaqada sanadka nin jooga dalka koonfur afrika oo ka mid ah dadka ku ganacsada waddankaasi ayaan waraysannay waxaana uu caawa idaacadda alfurqaan u sababeeyey waxa soomaalida u gaar yeelay in si gaar ah loo beegsado oo ajaaniibta kale ay ka duwanaadaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin sala allaahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala naga dhigay ummad islaama noona doortay dadka ahlul iimaanka inaan ka mid noqonno mahaddaas alle kadib waxaan u mahad celinayaa walaalaha idaacaddan oo mar walba u taagan ummadda muslimiinta ah soomaali iyo khayrkeedba inay u soo gudbiyaan warbixin qayma leh oo ku baraarujinaysa waxa maslaxadooda iyo masaalixdooda ay ku jirto adduun iyo aakharaba intaa haddaan taa uga gudbo su-aashaadu waa waa muhiim runtii waxaan isleeyahay soomaalida waddankan joogta koonfur afrika marka laga reebo ganacsiga wax macnalahoo badan oo hadda ay qabtaan ma jirto waayo dadka halkan jooga intooda badan waxay ku imaadeen qaxootinimo dadkii qaxootinimada ku yimidna sharciyo iska yaryaroo wakhtigoodu gaaban yaho warqada'a marka la siiyo shaqo kuma heli karaan ay maaragtay kombaniyada waddanka kaga jira ay shaqo ugaga dalbadaan marka qof walba wuxuu isku taxallujiyaa isagu inuu noloshiisa dabero saas darteed wax un magac ganacsi leh haba iska yaraadeene qof walba tabartiisu intay tahay ayay ku mashquulaan oo noloshooda ka soo saartaan marka waxaan ganacsi ahayn oo soomaalidu inta badan ay ku mashquulsan tahay ama ay qabato ma jiraan waddankan koonfur afrika marka laga reebo dad tiro yar oo waxbarta una badan ilmihii halkan ku dhashay oo maarata ku barbaaray oo iskuullada ku dhameeyo hadda ayagu heer jaamacado meelahaas marhaya iyo dad yaroo farad ku tiriso ayaguna maaragtay waddanka waxbarasho u yimid ama asbaabo kale u yimid xanuun ha ahaato waxbarasho ha ahaato laakiin marka loo fiiriyo nisbada waddanka joogta aad bay u yaryihiin marka waxaa la oran karaa majoritiga soomaalida halkan joogta waxay ku tiirsan tahay waa ganacsi waxa ay qabataa inkastoo dalka uu kala xirnaa korona dartii haddana waxaa la leeyahay dilal ayaa dhacay oo loo geystay ganacsato soomaaliyeed maxaad kala socotaa waa su-aal muhiima iyaduna walaalle midda koowaad waddanku markii uu kala xirxirmay oo bandigu lagu soo rogay runtii tuugada waddanka joogta markay wax dhacayso dabeecad ay leedahay jirto ama ninka tuugaahu xeeshiisa iyo xiiladiisa waxaa ka mid a inuu isqariyo marka dadkii o dhan waxaa la amray inay madaxa duubtaan afka duubtaan aan qofkii la arag oo qof walba wax indhashareer uu qabo oo maarata madaxii iyo indhihii iyo gamcihii meel walba u awdan tahay tuugadii iyo dadkii kale waa la kala garan waayey marka qof walba marka waxaa u sahlanaatay inuu isqariyo haddana uu dembi galo oo maarata dhib geysto oo wax dhaco marka tuugadii waxay u noqotay arrintaasu maskaratiga iyaga waxay u noqotay jaanis ay wax ku dhacaan waxna ku dilaan xagga kalena kaamarooyinka iyo waxyaalaha dadka duuba aysan arki karin marka waxay keentay inay ku dhiiradaan tan labaad dadkan soud afrikaanku ma jecla inay gaajoodaan oo gaajada ma jecla maadaama marka aysan gaajada jeclayn wadanka waxaa ka dhacay bandow waxaa ka dhacay shaqola-aan nisba badan oo dad kamid a shaqola-aan noqotay kambaniyo badan baa la xiray wadamadan gaalana hadda inta badan kambaniyadoodu waxay ku tiirsan yihiin waxay ku tiirsan yihiin baan leeyahay shacabkoodu kambaniyadu waaweyn ba u shaqeeyaan oo shaqaalnimadaas ku tiirsan yihiin maadaama kambaniyadii marka la xiray dadkii aysan mushaaraad iyo lacag helen waa gaajoodeen dad u dulqaata gaajadana ma ah marka meesha u jilicsan oo ay soo aadi karaan waxay noqotay dadkii fooranka ahaa oo ayaga wadanka la deganaa oo ayagu weli meelahoodii ay furnaayeen sababta meelaha fooranka furtayna waxaa weeye wadanka waxaa la ogolaa keliya inay shaqeeyaan meelaha raashinka oo qutul daruuriga ah sida u badan oo dadka soomaalida iyo fooran kaloo badanba waxa ay ka shaqaystaan oo qutul daruurigaas oo ayagu kambanida waaweyn ma lahan taasaa marka waxaan isleeyahay waxay maaragtay sababtay dadkii markay gaajoodeen ay arkeenna dadkii foorankaa qeybo ka mid ahoo weli iska shaqaysana qutul daruuriga ay soo saaranhaya inay haddana ku dhiiradaan oo in ka badan in badan dilaan in badanna maaragtay ay ay dhacaan oo maarata ay dhibkaa u geystaan waaya dalka koonfur afrika waxaa ku sugan ajaaniib kale sida hindidoo kale maxaa idinka idinku badiyey beegsashada walaala soomaalida dilalku waa ku badan yihiin laakiin xaqiiqa ahaan keligood ma aha waxa la dilo waa la dhihi karaa waa ugu badan yihiin laakiin keligood ma aha waxa la dilo qof kasta oo waddankan ganacsada ama south african ha ahaado ama ajaanib ha ahaado ama cadaan ama hindi ha ahaadee wuxuu u yahay maaragtay qof banyaan yaalla u yahay oo anitan ku imaan kara oo u fili karaa in ama la dilo ama la dhaco waa wax wadanka caadi ka ah oo maarata crime lala qabsaday ah qofku hadduu ganacsi ku jiro waa qof dakana ku jiro anytime tuugu hadduu jaanis ka helo maaragtay u dili karo laakiin dad badan oo soomaalidu ka mid yihiin oo foran ah macnaha foran waxaan ka wadaa soo galooti ah ama qaxooti ah waxaa keenahaya in ayaga dilalku ku bataan meelaha ay ka shaqaysanhayaan ayaa waxay u badan tahay meelaha loo yaqaano townshiibka ama lokeeshimada tuulooyinka ka fogfog magaalooyinka waaweyn oo dadka madowga keliya ay degan yihiin haddee nin tuugahoo gurigiisii deris lala soo noqday oo asagii aad la deristay ood asagii wax ku aggadanayso ood asagii lacag ku agtirsanayso asagii ku nooshahay ku agnooshahay weeye marka sababta sahlaysa waxaa weeye waxay u yaqaanaan weeye easy teg tartiib inay maarata u qaataan damul baarid ay ama ku dilaan ama wax uga qaataan cidna soo sheeganayn dabeecadda waddankaana waxaa weeye qofku hadduu yahay fooran wax xuquuqahoo macnala ma leh haddii la dilo ama la dhaco cid sii dabagelaysa kiiskiisa ama sii raatraacaysa ma leh ninka ku dilay ama ku dhacay iyo ninkaad meesha ugu tegaysaa waa isleeyihiin haddii dukaankaaga la boogahayo waxaa dhacaysa kaaga celin mahayaan booliska midka ugu fiican oo ninka kuu naxariisa wuxuu kuleeyahay soo kac naftaadan ku qaadaya gaariga soo fuul haddii kalena waxaa laga yaaba inuusan adigaba ku qaadina kaa tago haddii inta lagu dhaco aad tagto xafiisyada dowladda oo aad ka dacwootana waxaa lagu leeyahay nin umaa waddankaagii aadid marka nooc maaragtay maa bahdil ah oo maaragtay dadka lagu hayaa iska jira sababta labaad oon isleeyahay soomaalida u badisay waxaa weeye soomaalidu waa dad muslimiina waddankan ummadda deganna waa gaalo oo dadkan madowga dhibka geysanahaya waa gaalo ummadaha kale oo waddanka yimidna gaalay u badan yihiin xataa haddii islaam ku jira gaalay u badan yihin etoobiyaanka oo kale way dhex galeen marka way dhex galeen etoobiyaanku waa dhex galeen zimbawiyaanku waa dhex galay mosambiyaanku waa dhex galeen gabdhihii bay ka guursadeen dad cayshoo milix ahay noqdeen waa nooga dhow yihiin marka annagu laakiin waxaan nahay dad ka xirxiran ka faanahaya ka diin duwan mahmaa wakhti dheer aan dhex joognay haddana waxaa muuqanaysa kala duunaanshaheennii iyo inaan nahay dad kala faquuqan ama maaragtay kala socan taasaa waxay keenaysaa marka cadaawadda ay u qabaan soomaalidu inay ka badato dadka kale oo soo galootigaa inay ka badato oo soomaalida dhib badan ay u geystaan taasaa keenaysa adoo aad umaadsan safaaradda dowladda federaalka ee halkaa ku leedahay wax ma u qabataa soomaalida halkaa ku nool
waa su-aal meesha ku jirta oo safaaradda haddee magac soomaaliyeed bay wadataa dadka dhibkaa loo geysanhayana waa soomaali xaqiiq ahaan anoon maaragtay warka raba inaa xaqiiqada ka sheego safaarad soomaaliya oo dad wax u qabatay anigu ma arag mana maqal mana ka rajaynhayo sababtuna waxaa weeye ninku markuu isagu wax yahay buu cid wax u qaban karaa safaaraddu waxaa weeye macno badan kuma fadhido dhaqaale ma haysato siyaasiyanna wadanku safaaradiisu waxay qaymo ku yeelataa markii wadankiisu qaymo leeyahay ama dowlad macnale ka jirto ama dowlad dadkeedii raba ka jirto marka dadka wadankan jooga oo ama xukuma ama siyaasiyiinta ka ah siyaasad ahaan safaaradda soomaalidu saan isleeyahay aada uguma qaymaysna waxayna ku xiran tahay dowladdii ay ka socotay baan qaymo badan ku fadhiyin oo maaragtay dowlad awood lahoo macno leh aysan ahayn way ogyihiin dowlad la dhoordhoobay oo loo yeeriyo oo maaragtay haddii ilaah idinkeeda leeyahay dad camiilla oo ah inay yihiin way ogyihiin marka siyaasad ahaan saasaysan tabar u lahayn san dad wax ugu qaban karin dhaqaale ahaanna haddii waxaa weeye ayadana maaragtay waxba uguma qaban karaan qofka soomaaliga ah marka ama lasoo dhaco ama dhaawac gaaro ama dhib loo geysto waxba uma qaban karaan hadduu soo noqonayo tigid uma goyn karaan isbitaalka ma bixin karaan cid kale ma hadli karaan marka waxay u qabato oo safaarad dadkan ay u qabato ma leh bal iskaba dhaafe soomaalidu waxay sheegaan intaan soomaalida safaaradda lagu magacaabo aysan imaanin inay ka xorriyad fiicnaayeen warqadahan qaxootiga afar sanaa la siin jiray dadka markay yimaadaan lamana dhibi jirin imtixaan badan ma lahayn dadka soomaalida dad soo qaxay oo qaxootiyaha loo aqoonsanaa laakiin safaaradda soomaalidu markay timid waxaa kusoo siyaaday dadka sharciyadii waa loo diiday kuwo badan oo haystay maaragtay dhibbay kala kulmeen qaar dib baa loogala laabtay dadka yimaadana bataatanba waxaa weeye sharci hadda lama siiyaa la dhihi karaa qaar baa bil iyo wax lamida la siiyaa qaarna lamaba siiyaba qof waxaad arkaysaa saddex sano afar sano joogay oo aan weli wax sharciga lahayn marka dhankaas soomaalidu dhib fara badan iyo culays bayba kala kulmeenba safaaradda imaatinkeedii arrin siyaasadaysan inay tahayna waa laga yaabaa marka safaaraddu wax dhimaal maahan waxqabad hadda dadka soomaaliyeed ay usoo kordhisay oo maaragtay maanta anigu aan kuu sheegi karo ogaanshahayga ma jiro gabagabadan ku dhownahay ma jirtaa soomaali ku fikiraysa inay dalka kusoo laabtaan walaale soomaali badanoo ku fakaraysa inay wadanka usoo laabato waa jiraan saan isleeyahay qaybo ka midana waa soo laabtaan qofkuna runtii gurigiisa marna kama maarmo mahma maaragtay uu ka maqnaado niyaddu ku hayaa inuu soo laabto laakiin dadku dhibaatooyinka ay ka soo carareen iyo waxyaalihii maaragtay ay ka soo tageen weli siday meesha uga jiraan ummad badan oo ishayshaysato oo wadamo kala duwan u shaqaynaysa siyaasaddii waddanka gacanta ku haysa marka dhalinyarada halkan timid waxay u badan tahay dad ama eheladoodii ama iyaga shakhsiyadooda dhib ka soo gaaray nimankan siyaasiyiinta ah oo wadanka maarata kala googoostay kuwo lagu khasbay inay u shaqeeyaan dowladaha iyo maamul goboleedyada kuwo maarata waalidiintoodii kala soo carareen inay askar u noqdaan iyaga marka dhibaatooyinkii meesha ka jiray baa weli dadkii u milicsanhayaan inay maarata meesha ka jiraan laakiin saan isleeyahay soomaalidu inta aan ka arkay ama ka aqaano qof walba wuu ku fakarayaa inuu wadankiisa u laabto waana jecelyahy aagaag aad waa umaasan tahay in su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayna waxay tahay waagii hore een aad ayaa loo aadi jiray dalka koonfur africa hadda ka waran maxaa iska bedelay maxaadna kula talinaysaa dhallinyarada doonaya inay tagaan dalkaasi waa sax waagii hore waddankan waa la imaan jiray dad badan baa imaan jiray laakiin hadda nisbada timaada aad bay u yar tahay waxaan u malaynahayaa dad hadda badan inaysan imaan dad faamiliyahoo nin reerkiisa soo qaata ama caruurtiisa iyo wax lamida ma ogi dad badan oo hadda soo tahriibo oo waddankan yimaado waayahan ma arag asbaabaha keenayan waxaan u malaya inay ka mid tahay sidaan hore in kugu soo sheegay sharcigii dadka la siin jiray ma jira hadda qofkun hadduusan sharci lahayn oo waraaqdaas qaxootiga lahayn way iska dhib badan tahay isbitaal ma tegi karo haddii ilaah idinkeeda le wax xuquuqahu leeyahay male haddii la qabto deed ama waa la xiri ama waa lasoo tarxiili karaaba marka horta arrintaas sharcigu kow bay ka tahay tan labaad wadanka dhaqaalihiisii waxaa weeye siduu waagii hore ahaa ma ahan wixii laga heli jiray waagii hore meesha waa ka baxeen ganacsigiisii hoos buu u dhacay wax nacfiahoo ganacsiyo hadda u leeyahay male shaqaana horaan ba idinkugu sheegay inaan laga heli jirin ganacsigiina hoos buu u dhacay wadanka dhaqaalihiisa hoos u dhacay marka asbaabahaasaan isleeyahay hadda inay keentay inaan maaragtay la imaanin waxaan kula talinahayaa dhalinyaro iyo kheyrkeedba dadka soomaaliyeed awalan horta inay wadankooda joogaan asaga iimaansadaan waxaa weeye wadan shisheeye aad buu u dhib badan yahay haddaad xoolo ku haysata iyo haddaad caydh ku tahayba daciif baad ku tahay nin waxaa tahay maaragtay la bahdi lahaya mar walba kooda ugu liitaa indhaha kuu guduudinhaya mar walba waxaa tahay qof maaragtay dhibana ah ama niyadaad ka dhiban tahay oo in lagu liidahayaad arkaysaa ama hantidaadiibaa darteed u dhibantah lagaa dhacaya ama naftaadiibaaba laguu dilahayaa intaas waxaa dheertan hore kuusoo sheegay dhaqaalihii wadankan loo imaan jiray iyo sharcigii midna ma lahan marka waxaan kula talinahayaa dhalinyarada inay maarata wadankooda iska joogaan kii maarata beer heli kara beertiisa beerto kii haddii ilaah idinkeeda leeyahay shaqo heli kara shaqadiisa kii xoola raacan kara xoolihiisa raacdo oo wadankoodu waa wadan barwaaqa ah oo haddii ilaah idinkeeda leeyahay meel walba barwaaqa taallo runtii waxaa weeye wadankeenna markaad wadamada kala tagto baad waxaad garanaysaa qeymaha uu leeyahay markaasaad garanaysaa ninka inta soomaaliya ku dhasho ku barbaaray weli aan ka bixin macaanka iyo qeymaha uu leeyahay ma garan karo marka wadankeenu dhaqaalena waa leeyahay sideedabana waxaad leedahaa mar walba ka fiican waxaad qof kale marti ugu noqoto inay maarata dhankaa u jeestaan beddelkii ay soo tahriibi lahaayeen kaasi waxa uu ahaa ganacsade ku sugan dalka koonfur afrika oo u waramayay idaacadda alfurqaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan hase yeeshee markaan aynu eegno madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka qayb galay shir dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in magacii uu ka bedelay magaalada dhuusamareeb isagoo u bixiyey samareeb ugu dambayntii shirkii duusmareeb two waxaa la ii keenay proposal la yidhi magaaladan waa magaalo runtii ee taariikhi ah oo qadiim ah magaceedana magac ka duwan magacyada soomaalida soomaalida magaalooyinkooda inay tahay marka si aan u casriyeenno magacii magaalada waxaa madaxweynaha iga codsaday iyo mas-uuliyiin badan in aan ugu dhawaaqo magac kale oo la yidhaahdo samareeb kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdilaahi farmaajo oo sheegay in magaca uu ka bedelay magaalada dhusmareeb ee gobolka galgaduud dad badan oo soomaaliyeed ayaa si aad ah u falanqaynayay macnaha iyo nuxurka uu xambaarsan yahay magaca uu madaxweynuhu ku dhawaaqay ee uu ku bedelay magaalada dhuusamareeb waxaa lagu haystaa samareeb dad badan waxa ay yidhaahdeen samareeb waxa ay ka dhigan tahay wanaag reeb oo wax kastoo wanaag amaba samo ayay reebtaa magaaladaasi halka hadalhaynta magaca uu farmaajo ku dhawaaqayna aad bay u taagneedoo waa ay ku laabatay waana lagu cambaaraynayay oo dad badan qaarkood waxay odhanayeen madaxweynuhu muddo buu qurba joog ahaa soomaaliga micnihiisa wax badan kama garanayo waxaa u wanaagsaneed inuu yidhaahdo samadoon ama magacyo kale magaca samareeb oo weydiista markaa meesha aan fi aanu ku noqdo oon jawaabo samareeb soomaali ahaan waa meel samihii reebtay oon sama ka jirin af soomaali intaan ka garanayo ama magacaas kuma taageersani wax badan oo lagu bedelaa jira samareeb wax lagu bedelo oo soomaaliya lagu bedelaana jira samatalis samadoon magacyo badan oo loo mara waa jirtaa gobolkii ama degmadii magac laga bedelana uguma horeyso hadda waa tii la tirinayo ama muqdisho ha ku yaaleen ama meelaha kale ha ku yaaleen meesha ma qaado aniga xaggayga weeyo wax lagu kale lagu bedelaba aniga marka ay weydiisa samareeb ama dadka gaa loo raaca kelmada samareeb waa meel samihii reebtoo samihii looga looga tegey waa kuu sheega wax kale wax kaloo lagu bedelaa badan samadoon dhuusamareeb magac waxaa jira inta la bixiyo dadku isticmaalkiisa kharribaan waxaa la dhihi jiray anugu sidaan maqal ku hayo waagii hore waddooyinka intaan la samayn geedo baabuurtu hoos marto ama awrtu oo dusmo ah waxay kala hari jirtay cimaamadaha koofiyadaha ayay kala hari jirtay marka dusmadaasu alaabtay la hari jirtay marka dusmadii baa reebtay dusmadii dusma reeb baa la dhihi jiray marka ereygu asalkiisu wuxuu ahaa dusma reeb baabuurta dadka saaranoo rakaabka ahay jidkan waddadan weynoo laamiga intaan la samayn geedaa la hoos mari jiray meel laga xaluushay ahayd dusmareeb cimaamado iyo islaamaha fasalyotigooda iyo koofiyadaha iyo alaabta kore iyo waxaasay la hari jirtay marka magacaas asalkiisu wuxuu ahaa dusmareeb waxaa weeye madaxweynuhu jeclaystay inuu magac fiican u bixiyo marka hadda magaceedana maqaana ereyga maxaan taqaanaa ereygaas af soomaaliga sida kale loo yaqaan inuu ka bedelo umu damcay oo uu samo samo ku soo celiyo marka waxaan leenahay sama reeb ereyga reebka wax soo gelaaya reebka yaa af soomaaliga wuxuu noqonayaa celiye waxay celiyu noqonaya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي hagaag beesha boqol hore ayaa suldaan guud ku duubatay deegaanka dalandoole ee wilaayada islaamiga ah baay iyo bakool munaasabad ballaaran oo suldaankaasi caleemasaarkiisa lagu celaaminayay ayaa dhacday waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo odayaal dhaqan caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybta koobaad kelimaad la jeediyey insha allah waxaan ku holmaraynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool sheekh cabdulaahi macalim geedow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku sugnaa xafladda
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله ضد مسلمين أني والي كلكم خير كبدن إنها نوافجي الحمد لله ثم الحمد لله intaas ka bacdi ikhwa kolley jazaakum allahu khayran dadka muslimiinta ahoo martada ahoo dhino walbaba nasku kooyay xafladdaas khayrka badan qiimaha badan ee deegaankun iina lagu qabday dolandoole beelwiinta reer boqol horey iina qabadeen dadka ka qayb galay markamay ballinaa na walaayadii afjee ka hadalaan jazaakum allahu khayran ha dhowaada dadka walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ka kooy iyo dadkii degmooyinka sheel duwan ka kooya ee walaayada ka tirsan wali beelle iyo khayr shaba marka dhoweyntiia insha allahu tacaala marnaha si guud beelle marti linhay marka kalena hada gogollamaylka fadhiya wilaayada marka insha allahu tacaala soo dhoweynta saanan kolley ka qayb qaadada si gaar ahna aan dadka walaalaha ee muslimiinta ee reer boqol horena dhawaayaan jazaakum allahu khayran yaasiin lena ka faraxsana qaabka iyo howlan dhiyahayta xafladda meelo ku dhiidi gabagabadieenna marahayna ilaahayba subxaana wa tacaala weydiisadaana ninin dhammaystiro inta yaroo ka dhimanta runtii walbadan iyo marka may waa lagu qaadade waxyaabahan kuwiin mayba kamid ah intii hadda kabaada kooyi doonta haddaan roogna iyo intii hadda roogdo in intii hadda roogdo laakiin walan gordaana may baan eta taariikh reer boqol holaha martay oo taariikhdii ay wanaagsan ihina laga daro allah subxaana wa tacaala baa markaan ka mahadnagaan ilaahagii suurtageli dadka marka hadda roogo beelo ahoo oo arrintaasitau suurtageliyey ka dadaalin may bangetaa taariikh weyn iyo angeta maanaa adeeradaani hawaalaan awowdhadaani hawaalaan reer boqol hora kulankaasaa qobadeen hafladaasaa qobadeen walwiino taariikh ay ulakafaan maanaa marka hadda may lalahay ogda dad culime ahoo wawiinga beelaha mareen qof walba marka may bajeeliya ini marka manaaqibtiisa ama may la rahay taariikhdiisa markii la akriyo inay marka ka jiraan maanaa iyadaan jeelin waana walwiino ummadhiig sidaas maanaa ummad walbana saasuu taariikhdii qofka marka may waani dib inferior baybelena marka warka markii laha kooba wadaadkii sheekh maxamed aadan xuseen marka oo sheekhulsanana ah dhinaga kalena hedalang marka mayu ahaa walbadan ha maray sheekh baana ah dhinaga kalena marka may la raayus unoo ngoradaan geega inkorreyta aragaw marka maybelena marka isna hadoorateena shaantan maadaama la shaanay hafladun ingobdahay walaalaha wilaayada ka socdaanasiin lakooyeen qol isla tutoosi mas-uulka sayta suldaanka ee caamka ayaa geeg meellashan soo walba lasocnay anku warqabna isku socda meelinkooy gud oo martay ergidi koyti ee meelala ku wabad marka ugu horeen marka kii harakada kan wilaayada ama shabeellada hoose ama baybakool intaba noo afjo ka hadal hawlankii may balena la shaqeeyaana marka insha allahu tacaala walaagiba munkar iyo macsiin haayna kala shaqeeyana inay garab surugno ilaahay subxana wa tacaala diintiisana iskaalmaysano diyaaran hayna waa dhinigi kiigana marka insha allahu tacaala arrintaasaytow waa sidaas arrinto kale liinbaahanyo marka mayla raayuuso reer boqol hore liinka baahanyo walna malaaga liinka baahanyo suldaanka walna reer boqol hore liinka baahanyo walna un dadka us shaqada kala dhehaya ama muxaafadaadka ama wilaayada ama harakadaya liinka baahanyo intaba kolley insha allahu tacaala mayla rehe gacma wada jir awalka gooya ini marka layskaalmaysado iyo kolley lain baahanya insha allahu tacaala reer boqol hore marka maylainka baahanya ee wanaagun iyo khayrkun isama gobateen in iskala totoosiyowka oo lasiin laga goorgobadowka iyo han weel hal weelneen weelneentana aabna siinkaa gabaa'ilka dhangasaase wal isan leeshaleedin amaa laakiin wanaag sheegeegan wada jeedin marka marka taasaytow insha allahu tacaala dardaaranka koowad waay sunna may balee laka leeyahay marka ini ilaahay subxaana wa tacaala ummadaasita un haddaa la suubiyo sida walaalo la dardaarameen marka insha allahu tacaala arrintaasayta ku leeyeen waa sidaas may kalena siinkileeya marka asama wadaaca fi lmashad walmakrah wa fi lyusr walcusr wa calaa aharatin calaykum ya haddii marka hataa eheshe dareentan ini hadda lainka bana eheshe waa reer hibilda in badi wali xigmaa kaleey usi ogaana isku dhaafne jalsiinka baahayn marka may ba kiiray nabiga alayhi salaatu wasalaam ilaa an taraw kufran bawaahan cindakum fiihi min allahi burhaan gaalnimo ilan kantaha la fadheeda gaasa weyn weyn haa markaasi tow marka mayu aha ridaan marka ya in cazala usbadhiyaba marka walba manina isku fujiya ugi basaninama markaas ya usbadhiyaba mana in cazala shareecada marka saasalit marka ogda ya ridaasa in cazala dhiy walba ma jira waayo sheekhan marka cadaalad walaagay tabartiisa muddas marka waa sidaas dariskana marka insha allahu tacaala walaagii tabartiin ee isagii suldaanki aan isku duubantiin inii wanaag iyo khayr dadka haka dhawaytaan sidaisan hadda ballan qaadeen dhinigii marka culaas iyo laynku sheegna dad isqobadow nagataan dad madaysan nagataan tan dhatiin hadda min baabi owlow tan kale dariskaena waa sidaas marka si guud insha allahu tacaala saas yeelina midnimada haddii un haynin kuwii horen horeaan tijaabinay khayr maayi war sharci un kulkulon midnimada may fadaane marka in ilaku hela kow waxyaabaha dib u dhacaga la sheego oo suldaanka hadda ka dhawaajiyay inii wa laka bedelo kor adkaanayaan i baahida dibu dhac min ay jihatin kaanat aw kaana wali ka haadaba dibu dhacga waxyaabaha danka muhiimsanoo wilaayada markii la arabaa i boqol kow qalbagalka dhiyamay kamid ah walbarashad jawaanibtii shalduuq gaar ahaan qur-aanka kariimka ah gaar ahaan macaayidda shareecada islaamka lakabarada wilaayada kowaad nambarka kowaad iyo marka tan lama tan saddex in inaga too lakayaaba suurtagalaad marka arintiyahayti beelle marka may kalati dibu dhacaga jiro kamid ahti marka ya wilaayadina sida laka ogiye ama harakada hadda laka ogiyna inti beesaha qaadi reer reer ben macad kufurudahay maaraasano marka iidi korkiima ka jarto arrintaasayta waya insha allahu tacaala camalkaasayta hoba marka maalgalataan mada aladi yuqridu allaha qaradan xasanan waay ilaahay subxana wa taala saasa leeyahay ilaahay amaah wanaagsan amaah ye amaah laymaya qardan xasanan amaah wanaagsan maalgelin oo wanaag eh oo camalkaasayta la gallada lamboli haddi gallado yaa goosada marka lamboli beerada layma gooya marka arrintaasayta wayaan insha allahu tacaala waxyaabaha korreey iyo ita haddii walbarashada oo sharciga naga shareecada islaamka laka barada waxyaa walbarashada oo maadiga haddii ataba inigaasayta waa qodob qodobka kale oo dibudhacga kakooya kolba khayr haddani insha allahu tacaala ka rajayeen maynagadee la dagaalanka adowga midnimada beele reer boqor hore may baan ka fadhiynee suldaan shon hadda inta fadhiyee umaday kuula suldaan umaday kuula ya suldaan maxamed aadam xusein almacruuf bisuldaan umaday kuula may baan tan ka fadhiynee iyo ragaasayta u garboosha ee aan ka horreeyeen afartaas hadda inta fadhiyaan wakiilka kale marka iyo insuubiyaa shabeellada hoose marka wakiilla insuubiyaa iyo marka uu si intaa leh afar sidoo kale kasuubiyaaba taas un kollesh untis waay iyana mayba linka bahanya marka dardar cusubon camalka jihaadka eeni laka araga mayba linka bahanya adowgaasayto marka wuji cusubon iyo maasha allah beeli aragdaena la ar insha allahu taala unun marka walaagi tabartaana inisinka garab surugna marka insha allahu tacaala khayrkaas iyo barwaaqadaasaytoo siinka ogna wadajir iyo midnimo siinka ogna in insha allahu tacaala beele beelan saareedataa islaamkana meel muhiim ee marka ku deganta ilaahi subxana wa tacaala kama kaniyey qalcaddii muslimiinta in inaga taana siinka baahanya reer boqol hore haddii marka haddii meel yara fafiiryahay taan islaamka meel dheera siin ku fiirsadahay qalcaddii islaamka in inaga taana liin baahanya diyaaratina in islaamka wari naftiin iyo maalkiinka difaacaasenka difacdan diyaaratiina ilaahay subxaana wa tacaala ayaa markhaati siinka islaamka hegin ayn ninka koyde gaaladaas xunta eh oo dabadhilifka eh oo dabaqoodhi eh oon markii lankii aayana oon arri jirni ee marka kan etoobiyaana oon arri jirni maysadanay kan etoobiyaana walba oon daraawe amaaraka tari jirni iyo geeg wadanka marka iyo haysada marka ini marka gaalka sayta usugaa yes boos arno marka unan dulaw wal meeliga jirma aslan marka insha allahu taala nimanki iyo baliididaana marka geega marka duulaankii ku dhiyaay meelula raw jamaaca eridia socodka etoobiya socda jirtay mayba walka bedelay laagi iyo marka adeegada jirtay wala ka bedelay kii buur iyo baydhabo inta indhahay ku dhiyaayn mayba walka bedelay safarsha buur iyo inta walka bedelay kii haddan ka dambeeyey ramadaankii iyo kahor ku dhiyi jiray meelula raw luuq iyo baydhabo indhahe roobkii gadaalshe iyo kahor hayni safaradun walka bedelo ilaahi subxana wa taala ka rajayaa marka ini dhulbu waayeno saliinbaha diyaara inta ka mooda meel baa lowan alla rajiri geegiyaalkahayn ini dhiido ilaahi subxana wa taala ka rajayaa marka ini doorka kiigana qaadadu waayn waa ceeb intis la eg waay etoobiya amhaara cadowga koowad oo ishayn iyo waa horta ogaada cadowga koowad oo islaamka leeyaa muslimiinta leeyino muslimiinta geeska africa leeyino soomaali leta khaasatan waa etoobiya waa ogaada etoobiya marka lankiisu marka dabadhiga padaaw marka may waha marka misshatabnikaas marka insha allahu tacaala nimanka marka ridida ka jiro oo beele dhaladay malaaqa marka waxyaabaha odsigay kajiri mayba kamid ahaaye ka daraw mayba kamid ah ini dadkaasito beele dhaladay marka etoobiyaanka garab suro oo gabaadkan ah marka ini insha allah oo anta dad ambuurberaashoka ee doynuunay fadhi haddan in korey ini marka walka goboda suudaankan ka baahno ini suudaankan ka baahna arrintaas etoobiya markii lahangnagada marka soomaalida ma yaraayana gaar ahaan dadku un kolley reewange meelo dega uyaa badanaya inta badan waxyaabahashi sheegayan wal badan kolley kala socda suurtagal ah marka nimankun may araayana lanki bari beeram lahay lanki deegaan oo beeyay meelka gorada ini bari beer lay ya ini meelungna marka muguurtika leeya sida beerta iyo eelkii walaagilimada dhiniga kale nusuka leey marka barlay hoole lay lan deegaanka madarafka ay laka gorada haddii bari beer intaanka lahayn haddii bilaabna gaabna dukaanka ninka hornay gaal ha duuniya dhufeeska jar neega sana baahan marka inay dhufeeska jar yaa labaatan sano waa soddon sano waa afartan sano waa waddanka geedi keena konton sano bideero waddanka geedi maku yeeniyo howna dhiminoon awlaadani loo qaraabaden waddanka waddan muslim soomaaliya la soomaaliya waayo waddan muslim waayo soomaali ka weyn waddan islaam ethiopia bosman dhibina marka nimankaas ay tawiyo marka insha allahu tacaala taariikhda marka may la ree may baleta taariikhda may la ree abaar tabaas eebyar hada dhaafas abaar taba doonta abaar bahaas eebyar hada dhaafas may liyaabsanaan etoobiya ma bahaas ma ka fikiraan marka muslimiinta guulaysadaayan ku guulaysadaayan welwel wiin yahay laakiin welwelka inku wiino aan yahay dadkan soomaalida eh abti aysan ka oo dhalashada wadaag oo soo etoobiyaanka garab siiya la yaabsana haana sa welwel oo ahay runta wallaahi baka dhaartay haana sa welwel oo ahay beriyeyto wargaaro guuri doonta kuwii oo gumaysigii muslimiinta ka galay iyo guuriya oo gubilka adda oo kaalanalay ugaaska marka suldaanka hadda kaalanalay kuwaasaytoo guuri ingiriis italyaani ah gumaysiga inta ka kooyay nindhiibi soomaali qaar kamid ah ethiopia si inhadiyey maanaa kuwa ortodokska oo inta fadhiya inhadiyey iyo wadanku ku guuri marka kuwan oo kaalmadaas nimankaas hadareen leyka nool inta baroogi koraan marka nimankaasaytoo marka inay xamlo ka qaadno dadkaasaytoo ha kaluherino walaagii tabaree ilaahayba subxaana watacaala marka mayba weydiisadaa nabi asmaai xusna sifaati lculaa ini marka dadka inta rooga iyo dadka muslimiinta aho cumuumanba inay maqfuuriin ilaahay subxana watacaala ka dhiko aakhiradana janaadis ilaahay subxaana wataala inay kulmiyo camalkan walaagay oo akhdaa ee dhiyay ama gafaf ah lanyar iyo lanwiin wala ka dhibin ilaahay subxana watacaala us iska cafiyo ilaahay subxana wataala walaagiba ilaahay subxaana wataala marka khada iyo nisyaan iyo كلية إله سبحانه وتعالى ذات كان في عين إله سبحانه وتعالى دون فتن إسكان في إله ويدي سلام وجزاكم الله خيرا على استماعكم الله أكبر
kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ba iyo bakol suldaanka la caleemo saaray oo hadal jeediyey ayaan soo wadnaa laakiin iminka ibraahim maxamed nuur shaacirulislaam oo goobjoog ka ahaa munaasabadda ayaa isna halka kelimad ka jeediyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله مهد أوردن ما أوردن الله tabaaraka wa tacaalaa ayay u sugnaatay allahaasoo noo nimceeyey nicmooyin fara badan oo haddaan isku dayno haddaan inaan tirino aanan koobi karin oo qoolkiisa uu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha nicmooyinkaas oo nooga nimceeyey nicmooyinkaas oo u sarreeyaa nicmatu lislaami wa nicmatu liimaan wa nicmatu lamni wa nicmatu ljihaad wanacmatu lmadar wa nicmatu lcaafiya aan la koobi karin mahaddaas dhammaanteed allah ayay u sugnaatay bacda xamdillaahi mahad kaloo majaaz ah oo aada u qiimo badan waxay u sugnaatay xarakatu shabaab almujaahidiin oo u horeeyo amiirkeenna xafidahu llaahu tacaala waracaah xarakada kadib waxaan u mahad celinaynaa sida horeyba loo sheegay walaayada baayiyo bokool oo u horeeyo waaligeenna walaayada baayiyo bokool islaamiga ee sheekh cabdulaahi macalin gedow iyo dhammaan ragga la shaqeeya makaatiibtiisa beesha boqol hore ee afarta boqol hore ee xafladdan nagu casuuntay xafladdan qiimaha badan leh oo kheyrka badan leh oo intaasoo owjuuh oo walaala isugu keentay oo intaasoo farxada ka dhacayso ee dadka nagu casuumay oo maankooda iyo muruqooda iyo xantidooda isugu geeyey maxad ballaaran baan u celinaynaa culammada hadday tahay ugaasyada hadday yihiin dhallinyarada gabdhaha mashaa'ikhda dhammaan afarta boqol hore intii muruqi lahayd intii maanka bixisay iyo intii xoolaha bixisayba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdigiinni iyo dadaalkiinni miisaankiinna aakhir allahayga ku kabo waxaan kaloo u mahad celinaynaa marti sharafka ee lagu casuumay oo soo ajiibay walaalaha waxaan leeyahay marka ugu horreysaa waxaan soo marxabaynaynaa ama soo dhawaynayaa ugaaska guud doorashadiisa iyo isaga naftirkiisa waxaan leeyahay marka ugu horreysa ugaaskii aad doorateen waan soo dhaweynay beesha boqol horow waadna ku mahadsantihiin inaad sidaas samaysaan boqol hore madnimadiisa maanta ma aha maanta ma midoobin ee ugaas buu doortay boqol hore madnimadiisa waxbaan ka ognahay u soo joognay wuxuu u midoobay dulmadiid boqol hore wuxuu u midoobay markii ugu horreysay dulmadiid buu ahaa dulmigaas oo ahaa soomaali dhexdeeda qabaa'ilada soomaaliyeed oo iscunahaye oo isdhibaataynahaye oo guryaha iska gubahaye oo xoolaha iska dhacay oo rag iska laaye oo maxaayda si qof qofka xoogaa isleedahay waa ka tunroon tahay uu beegsanahaye si ay ugu gudbaan dulmigaas ayagoo diidhaya ay midoobeen soo maa dulmigaas dulmi ka weyn maantuu taagan yahay dulmigaas dulmi ka weyn maantuu taagan yahay inaad saas u midoobaan oo ugaas guud yeeshaan baayo bokol iyo walaayaadka oo dhan meeshii boqol hore uu ku nool yahay in hal ugaas lagu mideeyo dulmigii maalintii hore loo midoobay dulmi ka weynba maanta taagan waad ku mahadsantihiin dulmiga hore wuxuu ahaa waa dulmi soomaaliyeed soomaali gudihiisii u ahaa dad dalkii iyo diintii iyo maxaa yahadeen dadkii ku soo duulay oo gaalo ah oo dhan walba isaga habar wacday yaa soomaaliya tuuran waa in loo midoobo meeshii madmudnayd meentay taagan tahay marka dardaarankooma in lahaa dadkii bawal hore oo ugaas ku duubaday ugaaska isin duubateenna damalsiga danriynee waaba arago haynee diinka ilaahay kii dastuurkii ninhaa iyo ne dabalaabkii lakadafa afadi iyo gaarigii lakadalafadi waaba haddii arideenne ugaaska isin doorateenna ugaaska daacad halan nagadood isin doorateen unamasiika danriynee ugaaska wali dalabaad iyo halan fududaaye dogaba dardaaramey daraseeda siinkadaydee ma aysanka diignay ugaaska la dooraday may lahaa kala dardaaramey daraansheed lahaw diinka ilaahay inini hogaamido waana dafacdo dalka iyo dadka iyo dalka diinka lahakaduli ini dafacdo lakiin doorada daraansheed lahaw daraansheed lahaw ini daraseeda daarta kariida malkiin doorna daraansheed lahaw daraseeda ini duulaanka gaada malkiin doorna daraansheed lahaw dowlada shisheey dabadhalaf intii anaata malkiin doorna daraansheed lahaw lan dalkaba hakaduuli ini kii dandeera malkiin doorna daraansheed lahaw diinka ilaahay ini ada dafacdo dimaagaada andeedeedo danta islaamka kashagayto lakiin doorday taasna daraansheed lahaw allahu akbar dambal oobashay dunta leeyi durugaa weeldhaday dadka bershay madii hadlaan doojo durugaa leeyi doogi duruka jaroon dadka dhamba dareeme diirkan kor ee dahalka saaran haddii una daaweyn daakhalka hoosena udur deganyi duumo inay dila'aasa dadna miis weydiiyaa dadka inay ka dhax jarto dabagolo anaad ahaatona dana makiinka jarta duubka unu dooraneenna soomaalidana han iska dustey dacadan wada noqonoy dooga durugilen hay ku dareemanaadoy asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed nuur shaacirulislaam markan nala dhagaysta suldaan kala caleema saare suldaan maxamed aadan xuseen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله ilaahay baa mahad iskuleh mahadaasoo bilaaw i dhammaad aan lahayn humma mayba aan mahadnagay wilaayada islaamiga baa iyo bokool oo nin suurta geliydii ini un afar boqol hora medowna kaa cudubin waaxid nagano nin suurta geliydii aan mahadnage humma mayba aan mahadnagay nimankan hawadeen hoolun eedi eedan dheerati oo lijinada kheyr badan allaha sii halsan i dheeraata wadeen sidii oo ii sheegeen iyo oo ujeedihiyo eete ini boqol hore hal met nagad hal far nagad iyo oo maaragtay ka dadaalaya maylana khayr badan allaha siiyo may kale aan mahadnageey afar boqol hore dhammaantiyo liannahu madiyo raalle aan ka ahayna lijno walbanu hirgelii lahayn iyo raalle ka ahay iyo iyo culmo aawidiintiyo iyo haweenshoo dhammaantii oo mahadnage maxaa yeelay haweenka naftirshay may baqobday wal oo taariikhda gala doona intun wafda meel kasta ku kooy dermaal jawasiyan wal may handhawaayana si caadi anhayna marka haweenkana ilaahay niin barakaay diinta islaamkana kuwii qayb weyn ku qaada allah ka dhika may kale hadhawaayay malaaqyada ama ugaasyada oo ninku kooy min kulli fajin camiiq baya bokool shabeellada hoose kolley banaadir ini walku kooy makaano eed iyo eeda aan mahadsanin eed iyo eeda aan ka mahadnagee ajiibidii waana ajiibeen dhibaatadan jidkii aan ogaayay shiidii iyoonay dhirirshii aan ogaayay hamari xali ilaa lixsa todosa siyeesa wallay kooyay hadhafari yoona mahad wiina aan jeediya ilaahay baa mahaddo isku leh tan kale aanna makadheeradaw walilaha ero lahay culummaha ero lahay tooro lahan eri lankasta caaqil ee culummo eh lankasta wadaad eh lankasta mayla raayus ah odayaashii ma aragtay kumid haayeen ugaasyada kullishoo ma aragtay hadleen wal hatiyoo dhaafeen majaraan hati wal iimbanaanba ma argo haayo loo wal iimbanaanayn waa ku hadal faday laakiin wal ma iimbanaan may faday ini aan ku hadal keliya hal qodob qodobkaas oo aan codsi ii ah kuma codsadaaw walaayada islaamiga qodobkaas mayb waa aan mayla indoorday ini aan oday ku nagado afar boqol hor anoo aninka tala galna ini aan oday nagado dantayle hambahi odaytinimo oo aan haddi geeka khasab eh inta ma aragtay haddii alla kiinroonyaha kolley yee ma aragtay ilaahay waafajiyey halhamig ma ku fikirna daqiiqo ma ku fikirna weligay ma ha ku fikirna wal badan ee odaytanmalil raadi sidii ugaas nuurow basin sheegi hor ma ogolaan sababtaanan diidayna may haytay xil weli u sa'eeyey iyo ogaay xil dhib badan iyo intum umagdha ilaahay abuuraday oo caaqilka jar culmaawdiinka ka jaraan aqoon-yahanada ka jaraan dhallinyarada ka jarta lan welba haddii ilaahay amarshiya jareha ummadaas ka dheh buuto ini anna wal annagada culays ina anna oga ya diiday hal maalin lan ku fikri mahayn ini an nagada ugaas isku dhaafa wal kusii hoosey hataan in nagada horaan diiday laakiin ilaahayaa qadaray wala ilaahay qadarina qaadadeh xilkiisna diibteen ammaano waay ammaanadana ilaahay iyada aan weynay ilaahay aayadiis may ka eray innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha wa xamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula ammaano irdiidi toddobada samadood diidan aradlada diidi buuro diidan bani aadama dhabarka saara marka ammaano wal qallalan diidan bani aadam ini us ma aragtay haddii aligu kiinroonyaha qaab an lahayn may ka tusay walaaga intaasoo dhan diideena qaadaday dullo saaraday ma eray ani humbaare culaasya eeda an leta boqol horow aan codso maha siin qoran ma siin arn ani war siignagada isin ha i doorateen ilaahayaana kolley madiidka iyo jiidi war ilaahayn qadarna ma nagadaayan raalli waana ku aha oo biidhiyan laakiin halmaada ma oo sugaasan ani ana afar boqol hor shal sooco reer hebel iyo reer hebel reer hebel aan er ma oo sugaasan liannahu wali ata oga eex wali ata oga wali qiyaamaha oo deeraawa oga wali adduunyada oo deeraawa oga yo ilaahay i fahamsii lanka mas-uulkae oo gung mas-uulan e ama ma ahee qof lama qof saddex qof idis mas-uulku ah mas-uul waa mas-uul kullukum raaci wa kullukum mas-uulun can raaciyati lan welba waa in la raasiya ilaahay qiyaamo weydiiya kheyr baadna siin rajeeya ilaahay adduunya aakharaba ma aragtay sidii intaanka kulungni jannaado allahna inka wada kulmiyo dad islaam ehoo ehlu tawxiid allahna i weelo dad islaam ehoo mayle raayus cadowga gaalada ku adkaad allahna i weelo lankasta oo muslum ee maylanku baahnya ani hamid imaalan ku fikira ani usagaala lijihad hal daqiiq allah ka dhig haddii aad jiifidaas inaad ku fikirto aad ammabahaas xataa niyeysato ani aad mar umbata haddii la koowaayo khatar weyn alla ka sugay marka maylisin ku fadeey reer boqol hore haddii isan atiin ani isagnaga tan ansaar إن شاء الله وانا زيادي دوم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa xusid mudan in ugaaska la guddoonsiiyey qori boosh iyo gaari codod kale oo munaasabadda laga jeediyey habeen dambe ayaan ku soo gudbin doonnaa barnaamijka dhuuxa بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawana halkaas ha inuu joogo dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي